الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حمام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah beesha aan ugaadka u ahaa ee murusade ayaan waxaan rabaa inaan sidaan u qaada ay iila qaadaan waxaan u qaaday duco iyo fadwadii culummada iyo bayaankii nuqabada soomaaliyeed aan u qaado aan ugu ducaynaya inay ila qaadaan waa khudbad uu ugaaska beesha murusade ugaas cabdulaahi daahir axmed uu ka jeediyey shirweynihii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee dhowaan soo idlaaday khudbadda ugaaska oo dhammaystiran ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qodobadeenna kale waxaa ka mid ah kooxda ridada soomaaliya oo heshiis cusub oo kalluunka soomaaliya loogu gacangelinaya shiinaha la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalkaasi maxaa ku hoos duugan heshiiskani sideese loo hadal hayaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan abey axmed oo sheegay in dowladdiisu ay dhaqan gelin doonto heshiiskii dhowaan ay la galeen jabhadda hubaysan ee t b l f xiisad siyaasadeed oo weli ka taagan magaalada hargeysa iyo mucaaradka somalilan oo mar kale eedeyn xoogan u jeediyey muuse biixi markab u rarnaa gaal yahuudi ah oo diyaarad daroon ah ay ku duqaysay xeebaha waddanka cumaan iyo filimkii ay baahisay alkataa'ib ama mu'asasatu alkataa'ib oo ku saabsanaa wasaaradda tacliim iyo manhajkii xarakatu al-shabaab almujaahidiin ay soo saartay baa waxaan rabay inaan kelimad yar ka yidhaahdo anoo u kala qaadaya laba faqro waa sheekh maxamed bishaar oo tacliiqiyey filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib ee looga hadlayey tacliinta dalka ka jirta iyo duulaan maskaxeedka gaaladu ay kusoo qaadeen ubadka soomaaliyeed tacliiqa sheekha ayaan idiinsoo gudbin doonaa xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله تلا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno dhowaan waxaa wilaayaadka islaamiga kusoo idlaaday shirweynihii ay yeesheen golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga kaasoo laga soo saaray bayaan ka koobnaa ilaa lix iyo toban qodob loogana hadlay xaalada dalka uu maraya iyo jihaadka lagula jiro saliibiyiinta iyo murtadiinta haddaba nuqabadii kalimaadka ka jeediyey shirkaasi waxaa ka mid ahaa ugaase cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murusade
طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراق كم طال اشتياق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي بما تسكال سبحانه وتعالى أن أمهد علينا waxaan kaloon u mahad celinayaa in allaale intii iga horreysaay oo walaalahayo m meeshaan ka hadashay intii ay u mahad celisaan u mahad celina ugaasyo badanaa fadhiya afka ugaasiyadaan ku hadlaynaa waxaan ku hadlaynaa afka muslimiinta waxaan ku hadlaynaa si gaar ahaaneed beesha aan ugaaska u ahaa ee murusade ayaan waxaan rabaa inaan sidaan u qaado ay iila qaadaan waxaan u qaaday duco iyo fadwadii culummada iyo bayaankii nuqabada soomaaliyeed aan u qaado aan ugu ducaynayaa inay ila qaadaan waxaan ilaahay ka baryayaa in malaayiin malaayiin ay ku kordhaan muslimiinta mujaahidiinta ah ayagoo ku ayagoo ku kalsoo ku faa'iidaysanaya tadbiiq intii shareecada islaamka iyo fadwada culummada maadaamay dadkaasu yihiin dad shareecada islaamka ku dhasho waxaan gaar ahaan rajaynayaa maalintaan ula tago beesha aan ka dhashay si gaar ahaaneed inay igu soo dhoweeyaan fadwada markaan akriyay shan boqoloo wiil ee la dagaalanta cadowga kitaabka ilaahay kusoo duulay diintooda kusoo duulay dalkooda kusoo duulay sharaftoodana kusoo duulay haddana markaan kasoo tegaayo rag baa ii aruursanaa waxaan halkaan uga dirayaa mooryaanta lasoo hantaatiqiyey ee lasoo tuugma turuqa lagu keenay furmada jihaadka ee meesha mujaahidiintu fadhiyaa hortooda lagu keenay ee meel walba qabiil inta wax laga soo shaxaaday la yidhi qabiil baan wadnaa la dagaalamaa xarakada qabiil xarakada la dagaalamaahu ma jiro mooryaantana horaa la yskaga dhiciya haddana wixii dhiman waa la dhammaystiraa sideedana waxaan aaminsannahay qabiil isku raacsan inuu saaka shareecada islaamka ka hor yimaado inaysan jirin aan aaminsanna yani arrintan inaan la qaadanin ah qabiilaa shabaab la dagaalamaa shabaab dad ay og yihiin aan la dagaalamaa annaguna aan ognahay dhammaanteenna muslimiinta mujaahidiinta ay og yihiin waa mooryaan iyo iyo iyo shayaadiin iyo dad dadka dhaca iyo tuugo iyo dad yani meeshay soo galaan inay gabdhahana kufsadaan dadka hanti haystana ay boobaan guryahana ay maarata dhacaan wax walboo yacni akhasunaasnimaa inay ay ku kacaan waa dad akhasunaasa dadkaasu marka qabiil ma matelaan yani maantay waxaad ogsoontihiin kooxda riddada ee xasan gurguurta hoos tagta inay soo saareen qodobo fara badan oo ay ku dhaci rabaan ganacsatada soomaaliyeed iyo hantida soomaaliyeed iyo khayraadka meel walba ay uga dhici rabaan si guud nin wax badan leh iyo nin wax yar leh intaba inay dhacaan ay diyaar u yihiin ayagoo ku mamarsimonaya yacni ganacsatada iyo waxaan kala goynaynaa mujaahidiinta arrintaasi waa arrin ay ku bannaysanayaan maalkooda iyo naftooda waxaan rabaa marka inaan ganacsatada halkan uga sheego nafta iyo maalka leesma dhaafsado iyo sharafta maalkiina inaad difaacataan oo horarka ka ceshataan oo mooryaanta aad ka ceshataan ayaan ikula dardaarmaa si guud ganacsatada soomaaliyeed nimankaa kooxda riddada soomaaliyeed ah oo ridoobay ee calala-uusta iyo mooryaanta iyo cid walba oo wax ka maqlaysa adeegsanaya una adeegsanaya ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay maalkooda iyo naftooda iyo diintooda iyo sharaftooda inay ka duwaan waddaday ayagu ku socdaanna ay kusoo fayliyaan markaasna ay ku raalligeliyaan gaalo soo dirsatay nimanka doonaya in layska celiyo waxaan idiin sheegaa baaqna aan halkan uga dirayaa annagu sidaa hadaayaba u idhi beel aan u oqoonsannahay inay gaalada ku fayshay ma jirto laakiin waxaan leennahay qolo aan ku jirin oo aan caqliga laga soo sirin ma jirto qolo walba waxaan leennahay dadkooda ha ka ceshadaano khaasatan waxaan u diraa qolada annagu anigu aan ugaaska u ahay waxaa weeye nin haddee mid baa waxuu soo dirsada ma ogtahay rag xoog leh qolada anigu aan ka dhashay oo ugaaska aan u ah waxay soo dirsadeen mooryaan iyo ma- maldhaqlayaal iyo kuwo aan waxay galaan la arkin weliba runtii haddii saddex loo dhigo hal dhegaysan qoryo soo siin markaasay meel maxasliya intay yimaadeen waxay leeyihiin hooyo qoray layma siin ee inteen soo maraayaa shabaab iga celina hadda waxaan rabnaa nimankaas inay toobada ay waxay haystaanna ka soo baxaan oo alla subxana wa tacaala ilaahay ay u toobad keenaan mujaahidiintuna ay saas kaga cafiyaan hadday soo galaan hadday soo geli waayaan meelay u noqdaanna ma leh meel ka soo horraysana ma leh meeshooday ku baaba'ayaan sababtoo ah xamaraa laga soo waariday diyaaradaana la soo saaray lugma ku soo marin diyaaraddina waxay ku deji meel dhexay ku dejisay haddana inay diyaarad celiso diyaar uma aha ninkii meesha keenay inuu dib u celsho diyaar uma aha marka sidaa darteed waxay og yihiin inay meesha ku qayoo rabaan iyo intay hadda qoyaan ku dambeeya inay hore usoo toobad keenaan oo ay soo socdaan intaas bis intaasaa la isdhaafsiinaa marka een, xasan gurguurta waxuu ka soo bilaabay adeegsiga amerikaan gaalo amerikaan waxay adeegsi ka soo bilowday ayadu inay dagaalanto maraykan inuu dagaalamo kasoo bilaabay waa ogsoontihiin xamar wixii ka dhacay wuxuu kusoo xijiyey Afri- dowlado afrikaano inay inay dagaalamaan amisom u u baxshay waa daaleen waa godaday galeen wax la laayay iyo wax godad ku jira waayo wuxuu adeegsadaa calala'uus dibadaha iyo lagu soo tababara iyo turki iyo balaayo waa daaleen waa dhammaadeen abaabulka hadda ugu dambeeyey oo cid yaa dhiman ma bisado u adeegsan doonaa bisado xasan gurguurta bisada hadduusan adeegsanayn qabi mooryaanuu kusoo laabta mooryaanti waxuu kusoo laabta kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii mooryaanti eeduu kusoo laabta ma waxaad isleedihin kuwaas dada iska dhicinayaan waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inti aan toobad keenina inay baabado inti toobad keento ilaahay u toobad keentana wilaayaadka islaamiga ninka ay kusoo biiraan een, ganacsataduna inay hubkooda la soo baxaan annagu waxaan u sheegaynaa wax kale maa dowladda riddada nimanka ni- een, kooxda riddada dowlad laguma sheegi karee ee muqdisho joogta ee ganacsatada maalkooda u dhaaranaysa ganacsatadu inay hanti waa haystaani ninkii laba kun haysta inuu kun kala baxo qoray ama kun iyo shan boqol uu kala baxo shanta kale anfacaysa inay hub gataan iskana dhiciyaan cala la'uusta ay dagaalamaan mujaahidiintu waa la jirtaa maalinkay dagaal ka bilaabaan muqdisho muqdisho maalinkay dagaal ka bilaabaan dadka muslimiinta ah ee hantida haysta ee ganacsada ee in la dhaca la rabo ee kooxda mur- riddadu aynay dhacaan ay rabaan maalintaas waa isla taaganna muqdishoaan iskula jirnaa maalintaas soo diyaar u manihin inaan muqdisho markay dagaal ku bilaabaan inaan la bilaawno insha allahu tacaala annagana markay dag- muqdisho dagaalkii ka bilowdo waa garab taagana annagu gobolladana ku xisaabtami mayno gobollada wilaayaadka geeska gees ilaa raas casayr raas gamboori ka kor ilaa maaragtay ninka la yidhaahdo nimankii kenya dhexdeeda marka gobol lagu xisaabtami maayo hadda caasimadda dagaal inay ka bilaabaan annaguna aan hantidooda loo badbaadiyo aan mujaahidiinta ka codsana wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أواس
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفى لا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa kooxda ridada soomaaliya ayaa heshiis cusub oo kalluunka soomaaliya lagu gacangelinayo dowladda shiinaha la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalkaasi haddaba maxaa ku hosduugan heshiiskan sideese loo hadalhayaa qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka waxaa sii kordhaya boobka lagu hayo kheyraadka dhex cegaaga badda soomaaliya kuwaas oo sannad weliba ise sharci darro ah ay u gurtaan sharkada laga leeyahay waddamada reer galbeedka iyo kuwa dhaca qaaradda aasiya wasaaradda kalluumaysiga kooxda ridada soomaaliya ayaa heshiis cusub la gashay shirkad laga leeyahay waddanka shiinaha kaasoo u fasaxaya in dhinaceeda ay ka gurato khayraadka dhex cegaaga badda ee ugu horeeyo kalluunka heshiiskan ayaa wuxuu soconayaa muddo hal sana ah qodobada ee heshiiska ku gashay shirkaddan ayaana waxaa sidoo kale ka mid ah in waddanka ay ka hirgeliso xarumo lagu farsameeyo kalluunka kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kasta u saxiixda shirkadaha laga leeyahay waddamo kala duwan inay gurtaan khayraadka dhulkeenna waddamadaas qaarkood ayaana waxaa xeebaha waddanka ka jooga ciidamo kuwaas oo ku hoosgambada mashruuca la dagaalanka burcabadeedka dowlada ay ka mid yihiin faransiiska talyaaniga kuuriyada koonfureed shiinaha maraykanka iiraan iyo masar ayaa waxay daraasaadka ay dhowr jeer ay sheegeen inay yihiin kuwa ugu badan ee sida xatooyada ah u gurta kalluunka ku jira badda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed ayaa sheegay inay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii dhex maray dowladdiisa iyo kooxda tigreega xilli jabhadda t b l f ay soo saartay dalab cusub oo ku aadan qodobada la kala saxiixday abiy axmed oo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayaa hadalkaani jeediyey wuxuuna carabka ku adkeeyey in dalkiisa uusan u dulqaadan karin colaa daba dheeraata laba isbuuc ka hor waxaa waddanka koonfur afrika uu heshiis xabadjoojin ah ku dhex maray labada dhinac qodobadii lagu heshiiyey ayayna waxay jabhadda t b l f dalbatay in lagu sameeyo wax kabedel kooxda t b l f ayaa dalbatay in qodobada laga saaro in xukuumad ku meel gaar ah laga dhiso gobolka tigree sidoo kalena aan loogu yeeri karin dagaalyahanada t b l f maadaama ay sheegeen inay yihiin xisbi ayna doonayaan inay wax ka qabtaan maamulka gobolka dowladda itoobiya ilaa iyo hadda waxwaraha kama aysan soo saarin dalabkaani cusub ee t b l f waxaana dhaqan galay qodobada qaar iyadoo markii ugu horraysay maanta gobolka la gaarsiiyey gargaar bini'aadanimo colaadda ka socotay itoobiya muddada labada sano ah ayaa waxay saamayn ku yeelatay siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee xukuumadda adis aoba wuxuuna maamulka abiy axmed uu lumiyey taageero uu ka heli jiray dowladaha reer galbeedka xiisad siyaasadeed ayaa weli ka taagan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan kadib markii xisbiyada mucaaradka ee maamulkaasi ay ka soo horjeesteen muddo kordhintii uu samaystay murtad muuse biixi xukuumadda murtad biixi ayaa sheegtay inaysan ka laaban doonin muddo kordhintii uu sameeyey golaha guurtida waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin mudaaharaad looga soo horjeedo dhallinyaro badan oo taageero u ah xisbiyada mucaaradka ah ee waddani yuucid ayaa saacadihii lasoo dhaafay ciidamada somalilan ay xabsiga dhigeen xogayaha guud ee xisbiga waddani qadar xuseen cabdi oo hadlayey ayaa sheegay in xukuumadda ridada somalilan ay xabsiga dhigayso cid kasta oo ka soo horjeesata maanta caburintii iyo cagajuglayntii ayaa halkii u sarraysay maraysa burco ayaa habeen hore u dambeysay lixdan dhallinyaro ah laga soo xidhay oo madheera lagu soo cayuuqay maanta dadka waa la yska xidhaa ti oo aan sharci loo eegaynin maanta waxaynu arkaynaa saraakiil booliiskeenniia oo faashash suuqa sidata oo muwaadiniin reer somalilanna ku waabwaabinaysa amaba ku gujinaysa maanta waxaynu aragnaa in hoggaankii booliiskeennu xumaaday oo maanta hoggaankeenni booliiskii uu milatari gareeyey waayo waa milatari aan aqoon booliis iyo xirfad booliis midnabana lahayn maanta ayaanaynu aragnaa habka booliiskeenni u dhaqmaayo aynu ka dhex fahmayna maanta adduunku wuxuu qirayaa in wixii aynu dadka kagala kaga duwanayn uu inaga sii saqiirayo oo uu inaga sii baaba'ayo dhinaca kale mid ka mid ah wasiirada maamulka ridada somalilan ayaa sheegay in murtad cabdiraxmaan ciro oo ah musharaxa xisbiga waddani uu gurigiisa ku haysto maleeshiyaad hubaysan oo isku beel yihiin maantan ku sheega maanta cirro dhowr iyo soddon qof buu ku haystaa magaa meesha oo ciidankiisi oo reer jufadiisiiya oon ciidanka qaranka haynoo hubisita dowladdu way og tahay haddana waxaa la ilaalinaya miyuu haystaa dee lama garan karo iminka gurigiisa haddaad tagto ciidanka amaan kuma tirsana waxaan guriyaha ku haystay gurigiisa faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn oo lagu weeraray mid ka mid ah maraakiibta ganacsiga yahuudda oo marayay xeebaha waddanka cumaan diyaaraddan ayaa la sheegay in markabka isku qarxisay iyadoo ay jiraan khasaare soo gaaray doonta la beegsaday waxaana goor dambe lagu guulaystay in la demiyo dab ka dhashay qaraxa maamulka yahuudda ayaa falkaani ku eedeeyey dowladda iiraan waxayna warbaahinta ku hadasha afka cibriga ay sheegayaan in diyaaradda fulisee weerarka ay tahay nuuca diyaaradaha iiraan ay ka iibisay dowladda ruushka oo ay isticmaalayaan ciidamadeeda ku duula yukrain dhankeeda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dhacdadani ay ka dambaysay xukuumadda dahraan sida uu ka dhawaajiyey taliyaha ciidanka maraykanka ee bariga dhexe isagoo dhanka kala xusay inay la socdeen dhaqdhaqaaqa markabka la beegsaday dowladda iiraan ayaa iyaduna beenisay eedeymaha loo jeediyey waxayna sheegtay inaysan wax lug ah ku lahayn dhacdada sannadadii la soo dhaafay waxaa dhowr jeer ka dhacay mandiqadda bariga dhexe weeraro loo adeegsaday diyaarada aan duuliyo lahayn kuwaasoo lagu weeraray maraakiib ganacsi oo laga leeyahay waddamo kala duwan oo ku yaala caalamka xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaada guuleed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله تولى ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa dhowaan mu'asasada warbaahineed ee alkataib waxay baahisay filim xiiso badnaa oo looga hadlaya tacliinta dalka ka jirta iyo dulaan maskaxeedka gaaladu ay kusoo qaadeen ubadka soomaaliyeed haddaba filimkaas ayaa lagu soo bandhigay manaahijta munxarifka ah ee dalka ka jira iyo sida gaaladu ay duulaan maskaxeed ugu soo qaadeen bulshada soomaaliyeed haddaba sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ayaa waxa uu tacliiqiyey filimkii dhowaan ay soo saartay muasasada warbaahineed ee alkataib bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan salaamayaa marka hore bahda iclaamka iyo juhuudda ay wadaan faqriga ay ku aadan yihiin sida ay muslimiinta uga kaafiyeen oo ay risaaladooda u guteen dal iyo dibad intaba wax uusan ninka maamulka ah ama ninka culammada ah gaarsiin karin cod iyo maaragtay maxaan ku rahdaa cilmi midna iyaga ay ku gaarsiiyeen taa ka bacdi filimkii ay baahisay alkataa'ib ama mu'asasatu alkataa'ib oo ku saabsanaa wasaaradda tacliim iyo manhajkii xarakatu ashabaab almujaahidiin ay soo saartay baa waxaan rabay inaan kelimad yar ka idhaahdo anoo u kala qaadaya laba faqro faqro ku aadan manhajka xarakada soo saartay korabarakeyntiisa ta'yiidkiisa iyo ummadda muslimiinta ah inay qaniimadaas ilaahay subxaanah wa tacaala u soo celiyey ay ka faa'iidaystaan iyo faqrada kaloo ah waxa uu xambaarsan yahay manhajkii tacliimiga ahaa ee yunesko oo dalka ka jiray iyo khuduurada iyo waxa uu ka tegey miraha uu ka tegey oo maanta dadka muslimiinta haysta si guud ahaaneed si gaar ahaaneedna dadkii soomaaliyeed geeska afrika degganaa mirihiisi ay arkayaan haddaan midda dambe ku hormaro waxa waye manhajka yuneska ee tacliimiga ah waa manhaj marka hore khilaafsan manhaju alambiyaa waarusul ambiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala manhajkoodii wax khilaafsan weeye maxaa yeele ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa soo diray manhaj buuna u soo dhiibay dhammaystiran oo tacliimi ah oo xambaarsan caqiido iyo akhlaaq iyo fiqhi iyo adduunkan masaalixda ku jirto ka faa'iidaysiga laga faa'iidaysto iyo rasuulkaasi aahaartiisa iyo wixii lagaga dayan lahaa manhajkaasi marka ambiyada ee sidaa ku salaysan ayuu khilaafsanaa manhajka yunesko ambiyada waxay soo saartay dad culummo ah oo rabbaaniyiin ah oo akhlaaq leh oo dhaqan leh oo lagu dayan karo oo aakhiro ku xidhan adduunyadoodana ka shaqaysta garanaya waxaa ilaahay ugu talagalay laakiin yunesko waxay soo saartay dad aan aakhira raad ku lahayn waxna ka ogeyn aaminsan alxayaatu maadda noloshu inay tahay qofka wuxuu shaqaysta muruqiisa adduunyo ayay soo saartay waxay soo saartay ummad aan aaminsanayn ambiyada iyo manhajka ay la timid beeninayo saa daraaddeed baa waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa ay ahaayeen laba manhaj oo kala duwan labadaa manhaj idan nin mustashriq ah oo raggii mustashriqiinta ka mid ah oo ka hadlaya siduu soo guurinaya mustafa asubaaci kitaabkiisa tadwiinu sunna kadaalika uu soo guurinayaa nin kale risaalada alkhaaratu cala alcaalam alislaami maxamuud maxamed shaakir risaaladiisa alxadaatha intaba ay ku soo guurinayaan baa asagoo hadlaya wuxuu leeyahay inta uu kitaabkan qur'aanka ah ummadda muslimiinta dhex yaallo oo ay u xugun tegayaan oo ay ka dhaqan qaadanayaan ma awoodi karno in aan ummadda muslimiinta ah gumaysanno ama danaha aan leenaha aan ka gaarno lidaasaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in ummadda muslimiinta kitaabkooda iyo ayaga in la kala fogeeyo nin kaloo mustashriq oo lasoo tarbiyaystay oo masri ah abuurayya la yidhaahdo baa asagana wuxuu leeyahay si uu janaaxa kaleeta garbaha uga jaro waana looga horreeyey rag badan oo kaleeta oo yuhuud ayaa kaga horreeye baa asagana wuxuu leeyahay duulaanka wuxuu ka hadlayey sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam duulaanka sunnada nebiga markaas si loo dudumiyo cidda ugu riwaayadda badan ama ugu xadiidka badan nebiga ka warintiisa sida la ogyahay cabdullahi bnu camr ibnu caas iyo abuu hurayra cabdulaahi bnu cumar cabdullahi bnu cabbaas min almu'miniin caaisha dadka jaabir raggaas dadkaasay ahaayeen marka abuu hurayra oo ahaa qasadka uu hadda ninka duulaankiisa ku socday buu hujuum ku qaaday in waxa uu weriyo nebiga ka wariya aysan waxba ka jirin kaa isaga ahna waa mithaal kaleed nin la yidhaha xasan aturaabi ba asagana janaaxa kale oo fiqigii islaamiga ahaa asagana duulaan ku qaaday oo wuxuu ku sheegay risaalo uu leeyahay tajdiid alfiqi alislaami wuu ku magacaabay fiqiga maanta shaaficiyada maalikiyada xanaabilada maarta xanafiyada ee maanta muslimiintu gacmahooda ku jiro oy u xugun tegayaan oy diinta ka qaadanayaan looma baahna waaqaca maanta muslimiinta ay ku nool yihiinna lama jaan qaadi karaan ama nolosha maanta jirta lama jaan qaadi karaan waa dad la soo tarbiyeysta abuuraya iyo ninka la yidhaahdo xasan turaabi waa dadka la soo tarbiyeysta raggaasi marka waxaa la mid ah raggii ay baahaysay mu'asasatu alkataa'ib wasaarat atacliim muuqaaladoodiina ka soo muuqday qaar ka mida oo lahaa haddii nebiga calayhi salaatu wassalaam maalintii nebinimada iyo risaalada loo doortay ilaa uu ka dhintay maalintuu nebiga dhashay ilaa maalintii nebiga ka dhimanayey wuxuu ku hadlay haddii la yidhaha ha la qoro ma dhamma mana gaari karto waxa amaarta maxaan kuraa kutubta xadiidka ku qoran waa takdiib beenin cad oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qofka uu beeninaya ama maaragtay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu beeninaya waa mirihii ay dhaxashay mu'asasadii yuunayska tacliimteedii mirihii ay ka dhaxashay maaragtay maxaan ku rahdaa ay ka heshay dadka muslimiinta dhexdooday ku beeratay bay ka tarjamaysaa intaasoo dhan saa darteed waxaa maaragtay lagama maarmaan ah horena culimmo badanna igu caddaysay inaan fahamno manhajka yuunayska kufri inuu ku salaysan yahay ee uusan ku salaysnayn maaragtay maxaan ku rahdaa wax cilmi ah oo la taaban karo qof kastana owlaaddiisa waa inuu u naxo oo uu maaragtay maxaan ku raha kala baxo taas waa baraarujinta aan baraarujinayo manhajkaas isaga maxaa yeelay waa manhaj munxarif oo aan ku salaysnayn islaamnimo ama janaaxa kale haddaan idhaahdo waxa weeyaan markay aragtay xarakatu shabaab almujaahidiin ummadda iyo diyaaca ay ku sugan tahay baylahnimada ay ku sugan tahay iyadoo dareemaysa mas-uuliyaddaas ayada ah xilkaana dhabarka saaranaysa sida ay in badan oo kaleeta injaazaad iyo maaragtay wax badan ay u taxqiijisay ee fulinteeda iyo meelmarinteeda oo shareecada islaamka oo loo xugun tagay oo maaragtay maxaakimtii sharciga ahayd sakadii islaamka iyo jamcinteeda iyo qaybinteedii tawsiicinteeda hay-at alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar iyo maaragtay maxaan ku rahdaa miraheedii iyo waxa ay la dagaalamaysa wanaaggii inay dadka farta xumaanta ay ka reebeys ilaa hayri daalika oo masaa'il aanan hadda koobi karin ah mas-uuliyaadkaas gaaladii la dagaalankeeda ay la dagaalamayso oy dhabarka u sirto maalin walba maaragtay maxaan ku raha murtadiintii iyo wixii isku rarnaa ay meel walba ku gumaadayso ay u taagan tahay baa kadaalika haddana ummadda si loo badbaadiyo dhaqankeedii iyo diinteedii loo xifdiyo loo ilaaliyo baa waxay u istaagtay inay manhaj ku salaysan alkitaab wasunna ay u dejiso waxayna u xil saartay fariiq arrintaa iyada u taagan oo aqoon u leh heer jaamacadeed intaba u leh waxayna soo saareen manhaj mutakaamil ah oo qofka muslimka ee wax garanaya wax fahmaya qancin karo haqabtiri karo ayay soo saareen loogana kaaftoomi karo wax alla wixii manaahij dalka dhexdiisa jiray oo caddaynayey inaan manhaj marnaba yeelan ee ka tarjamaya gaalo manaahijteeda inay wax ku maarti maxaan ku raha waxbarayeen looga kaaftoomi karo looga kaaftoomi karo murtad lasoo naashnaashay lasoo siineeyey magaca iyo maaragtay muuqaalka islaamnimo ka sheeganaya qalbiga iyo dhaqanka uu xambaarsan yahayna gaalnimo yahay sida afkoodaba ka caddaatay qad badat albaqdaa'u min afwaahihim ka daahirtay ay maaragtay maxaan ku rahdaa looga kaaftooma taas ayadana waa suuro waadixa ah hadda markuu leeyahay farmaajo baa wuxuu leeyahay muslim waa nahay laakiin dhaqankeeda ma lihin maanta maaragtay maxaan ku rahdaa kaa waxaa ka sii xun midkaa hadda joogo maaragtay maxaan ku rahdaa calooshii u shaqaystaha ah oo ummaddii muslimiinta ee nabadgelyada u degganayd guryahoodii diyaarado gaalo leedahay u soo kiraystay baa asagana ka sii liita intaa iyadoo dhan marka iyadoo mulaaxadaynaysa baa fariiqaasi waxay soo saareen manhajkaasi dhammaystiran oo mutakaamilka ah xambaarsanna yacni maaragtay maxaan ku rahdaa akhlaaqdii iyo tawxiidkii ambiyada ilaahay lala soo diray walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquud waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam bucithu liutamima makaarima alakhlaaq wuu nebiga leh calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi kasta inuu u yeelay shircan wa minhaajan nebi kasta ilaahay markuu soo diray rasuul kasta markuu ilaahay soo diray shareecana waa la yimid minhaajna waa la yimid manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradii nebiga oo dhammaystiran ayay maaragtay maxaan ku rahdaa ummadda ay u soo maaragtay bandhigeen kadaalika tafsiirkii iyo xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u soo bandhigeen oo fiqiga islaamkaay u soo bandhigeen taa marka waxa weya waxaan ugu barakaynayaa juhuuddaasi iyo awooddaasi iyo wakhtigaasi ay bixisay maaragtay maxaan ku rahdaa maktabka tarbiya watacliim ayaan ugu barakaynayaa walaalaha muslimiinta oo soomaaliyeedna oo geeska afrika oo dhan ku noolna waxaan leeyahay haadihi badeecatukum waa badeecadiinnii ruddad ilaykum ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin soo celiyey nidaamkaani waxbarasho ee sidaan ah annagaa hore u lahayn dowlal cabbaasiya wakhtigeedii waa la yaqaanaa nidaamkii maaragtay maxaan ku rahdaa madaarisu nidaamiya la dhihi jiray xoog baa nalooga qaatay ama maaragtay tab iyo xeelad baa nalooga qaatay oo ah qaswul fikri hadda tii ayada ahayd baan qoric caaraddii ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu soo dejiyey maskax iyo maaragtay maxaan ku rahdaa fakir la dhalaaliyey ayaa ilaahay noogu soo celiyey dadka muslimiinta marka waxaan ugu baaqayaa inay arrintaa ayada ah gowsaha ku qabsadaan cadduu calayha binnawaajid gowsaha inay ku qabsadaan ayna tuuraan wax allaali iyo wixii manhaj aan ahayn manhajkaas isaga ah ayna ogaadaan manhajka sawaabta inuu kan yahay ubadkoodana ay ku barbaariyaan taasaan ummadda soomaaliyeed ee geeska afrika ayaan ugu maaragtay maxaan kula baaqayaa si gaar ahaaneed waxaan hadalkaydana ku gunaanadayaa culummada iyo nuqabada wilaayaadka muslimiinta intaba manhajkaas waa inay maaragtay maxaan ku rahdaa garab istaagaan sidii ay ku meel marin lahaayeen ama wilaayaadka meelahay ka dhisan yihiin ha noqdeen ama meelaha riddada ay joogtaba ha noqoto biayi wasiilo kastoo manhajkaasi lagu meel marin karoo lagu tacqiijin karo waa in arrintaas iyada loo wada guntado garabna laysugu noqdo laysuguna kaalmeeyo layskuguna maarati maxaan ku rahdaa layskuna booriyo taas iyada ahna maarati maxaan ku rahdaa waa midda aan ku baraarujinayo maarati maxaan ku rahdaa dadka waxgaradka oo dadka indhahooda ah manhajkaas isaga inay ku garab istaagaan jabhadaha muslimiinta ee cadowga ilaahay la dagaalamaya laftooda qayb bay ka yihiin maxaa yeele waxay u dagaalamayaan ooy dhiiggooda u hurayaan oo istishaadiyada loo gelayo oo inkhimaasiyada loo gelayo waa manhajkaasi inuu meel maro oo hergelo oo maarati maxaan ku rahdaa uu socdo wixii marka manhajkaasi ka hor imaanaya waa in maarati maxaan ku rahdaa laga hor yimaado waa in arrintaas iyada maarati maxaan ku rahdaa gaashaanka loo duruuro meel allaaliya meeshii manaahijta noocaas ay ka dhisan tahayna waa in maarati maxaan ku rahaa cagta la mariyo oo maarati maxaan ku rahdaa loo awood sheegto wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيق لا ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيق الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa nageyntaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سلا ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه توفيقا وتسو صحوة للدين كبرى وبإذن الله تاتي وثبة